habeennimadii xalay waxaa magaalada hargeysa lagu soo bandhigay bug loogu magac daray macaaniyo qadhaadh oo uu qoray mukhtaar ibraahim maxamed kaasi oo lagu soo ururiyey suugaanta iyo taariikhda abwaan axmed diiriye qaasim oo ka mid ahaa abwaanada suugaanta mucdale coriyey waxaa taariikhda suugaanta abwaan axmed diiriye qaasim ka hadlay abwaan cabdilaahi silabaan bidde oo ay saaxiib dhow ahaayeen abwaan axmed diiriye qaasim qaasim wuxuu ahaa nin afgaaban oo akhlaaq badan oo wax u fiirsada qof mudakar ah meel fog wax ka garta kana hilaaliya sooyaalka nolosha qaasim wuxuu ahaa qof caadi ah oo aan iska weynayn dadka caadiga ah sugaanta qaasim haddaan yaro taabto wuxuu ahaa nin curiya heesaha iyo gabayadaba inta badan wuxuu ilaahay hibo u siiyey farshaxannimada goorta uu falkinayo farsamo ahaan tuducyada gabayada wuxuu cajiib ku ahaa helista humaaga quruxda badan ee gabayadiisa lagu jeclaado qoraaga soo ururiyey suugaanta iyo taariikhda abwaan axmed diiriye qaasim ayaa bulsho weynta ka qayb qaadatay soo ururinta iyo hirgelinta buuggani uga mahadnaqay garabka ay ka siiyeen inuu buugganu soo baxo waxaa aan u mahadnaqayaa oo qoray aan u mahadnaqayaa dadweynaha ka soo qayb galay xafladan madaxiga shirka buuggan macaan iyo qaraag kolley xogtiisu waxay ku jirtaa gudaha oo cidaan anigu ka gaaray amaan ciga soo uriyey waxaanay ku jiraan gudaha duunka ah laakiin waa guug laga qoray mid jiray saddex iyo toddobaatan sano oo intaa wax jerinayay oo geed kastu istaagay doob kastu faysto ka culinayay murjid iyo hadalka hadgaas marka intaabaa murjidii soo soo culinayay u baahiyayna u jirtaa waxaa uu ka kooban yahay ama aynu qaybinay shan geedi ama shan qaybood oo ayadba soo diraanayna shankiisii ilaagayna shankiisii sidoo kale waxaa sugaanta abwaan axmed diriye qaasim sharaxay abwaan maxamed bedel oo ka mid ah macallimiinta afka soomaaliga ka dhiga jaamacadaha waaweyn ee somalilan allah u naxariistay abwaan axmed ismaaciil diriye qaasim suugaantiisu waxay leedahay baadisoc gaar ah waa suugaan ka hadlaysa maanta iyo barriba haddaad gabayadiisa dhugato waxaad u soo qaadan kartaa timaadada barrinto siday noqonayso ifakaalaheeda inkastoo ilaahay og yahay laakiin haddana bini aadamku wax buu saadaaliyaa abwaanku wuxuu ku xeel dheeraa saadaasha iduu aqoonta ibsan u lahaa cilmi falaga ama xidigiska aqoonta la ydhaah sugaanta qaasim waxay ku jirtaa muqararka waxbarashada waxaa lagu dhigtaa muqararka dalkeena jamhuuriyadda somalilan fasallada koobaad ee dugsiga sare ilaa afraad waxaa lagu dhigtaa geyiga soomaalida oo dhan murashax madaxweynehe xisbiga mucaaradka ah ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ayaa gebagabadii ka hadlay munaasabadda lagu soo bandhigayey buugga laga qoray abwaan axmed diiriye qaasim
abwaan axmed ismaaciil diriye qaasim waxa uu ahaa abwaan aqoonta dhaqandhaqaale ee hindaha ku xeeldheer waxaa kale uu ahaa oo waqtii ugu horreeyey ee nasiibka u yeeshay tacliimta casriga ah isagoo wax ku bartay hargeysa burco iyo sheekh noloshiisa qayb ka midana ku soo qaatay magaalada cadal sidaa daraaddeed abwaanku wuxuu ka mid ahaa hormuudkii ilbaxnimada iyo reermagaalnimada casriga ah lixdankii ka hor intii lagu jiray halgankii gumaystaha dalka lagaga xoreynayay qaasi waxa uu jiriyey suugaan gobonnimo doora markii calanka la helay suugaantiisu waxay u gudubtay weji kale oo dowlad dhis ah waxa uu tiriyey suugaan waddani ah mucaarid u badan taasoo tooshu ku ifinaysay hadbagal daboolada jirta isla markaana la hadlaysay danta shacbiga iyo tabashada dadweynaha waxaa xalfaddani qayb weyn ka ahaa siyaasiyiinta mucaaradka kuwa maxaafidka ah wasiiro hore salaadiin madax dhaqameed qoraayo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xamse cali jeesto oo v o a hargeysa